wasaaradda gargaarka maareyntii masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyo deeqta marayan qaybadii haano kumada dadka danyartae ka nool magaalada kismaayo goobta tamartale ka iibiyaha waliba ka sugnaya gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada ee kismaayo agaasimaaga guud ee wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka iyo neemasuuliyiin kaleed aadan faarax agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka iyo nay najiib bare gudoomiyaha arrimo bulshada ee kismaayo iyo iswadajirayoon ku hadaleen deeqdan waliniyo tilmaameenay in afar xaafadood lan qeybiyo doono timirtan kaasoo yeeda kukoyti dowlada sacuudi arabiya waxaan deeq timir ah oo aan ka helnay noola soo marsiiyey wasaaradda gargaarka ina noo soo marsiisay hay-adda boqol ama king salmaan ee gargaarka deg dega aan ka qaybinay magaalada kismaayo deeqdaaseyt oo qayb ka mid a aan hadda dhex taagannahay runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda gargaarka ee maareynta musiibooyinka sida wanaagsan ee wacan ee gargaarkaasi annaga ka degmahaan noo soo gaarsiisay waa markii waa fast stebkii ugu horreeyey oo deeqan timirta loogu talagelay waxaana laga bilaabay magaalada kismaayo dadka danta yar afar waaxoodaana ka bixinaynay afarta waaxood oo ah hadda meesha aan taaganna oo xaafadda farjan ah oaan ugu talagelnay dadka vulnerable peopleka iyo dadka danta yar ee duruufeysan iyo xaafadda farjan oo qayb ka mid ah aan ugu talagelnay inaan siino run ahaantii waxaan rabaa inaan kaloo u sheega xaafadda shaqaalaha ayadana bixinaa ka socoto waxaa kaloo rabaa xaafadda calanley oo ayadana ay ka qaadanayaan ama centerka calanley ay ka wada qaadanayaan faanole iyo calanley new kismaayo ayadan waxaa ka qaadanayo midnimo xaafadda midnimo iyo guulwade runtii deeqdaasiyta si quruxsan oo wanaagsan oo qurux badan ay u dhacday timir gaaraysa ilaa iyo boqol iyo soddon iyo afartan aan rabna inaan ka bixinno dhammaan deegaanada hoostaga degmada kismaayo waxaan uga mahad celinaya marka koowaad allah subxaana watacaala iyo xarunta arrimaha gargaarka deg dega boqortooyada sacuudi carabiya boqol salmaan baan uga mahad celinaya marka koowaad oo runtii nagu caawisay timirtan ayada ah maareynta masiibooyinka iyo iyo iyo iyo magaranaysaa arrimaha gargaarka ayaan wakiil ka ahay timirtii maanta si fiican ayaan u bixinay dadkana waxaan filayaa wakhtiga oo ugu habbooneed loo baahnaa ayaa ayuu ku soo aaday marka bishii ramadaan ayaa isbuuc kadib bilaaban doona insha allahu deegaanada kale ee hoostaga sida tuulooyinka dhaca waqooyiga degmada kismaayo iyo galbeedkaba ayadana sidoo kale waan gaarsiin doonaa